Munaasabad ay ku qalin jebinayaan arday baratay xirfadaha gacanta sida cilaan saarka, qurxinta haweenka iyo harqaanka. Kana aflaxay macadka Bureeqa ayaa lagu qabtay magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana ka qayb galay munaasabada maamulka macadka, waalidiin, macalimiin, ardayda munaasabada loo qabtay iyo marti sharaf kale. Nimco Cabduqaadir Maxamed, maamulaha macadka Bureeqa ayaa ka warantay aas-aaska macadka iyo waxyaabaha ay barteen ardayda qalin jebisay.
muddada uu kollejku aasaasnaa waxaa ka baxay difcaddii tobnaad baa soo xidhantay ardayda halkan fadhidaa waxay barteen xifradaha kala duwan sida macmacaanka halkan yaala decoration make up xinne iyo dhammaan xifradaha kale ee kollejka ka socda waxaan soo kordhin doonaa hadduu ilaah subxana watacaala nagu simo wax la idhaaho racing artist racing artist waa xifradan ka bartay dalka hindiya halkan waxaan uga dirayaa un dardaaran ardayda cilmigaa barateenna dadka ku anfacdaan weliba si mutadawacnimo ilaahi subxaana watacaala idinku gargaaro idinka iyo dadka kaleba qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada xirfadaha maamulaha dugsiga nimco cabdiqani oo runtii dadaashay juhdi fara badanna muujisay toban difcadoodna soo saartay inaan iyadana ugu duceeyo in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro hablaha marka horeba qurux iyo koolkoolin baa lagu ilaahay ku abuuray shaqadiinna mid ka mida unbaad qabsateen waan idinku ducaynaya nolosha haddaan dumar jiri lahayn raggu dubjir buu noqon lahaa aasaasayaasha nolosha waa dumar aad baan idinku hambalyanayaa maamulaha iyo dugsigada iyo macallimiinta ilaahay waxaynu uga baryaynaa xirfadda ay barteen inay dadkooda ku anfacaan mulkiilaha kollejkana yadana waxaan ugu ducaynaya inuu kollejka ilaahay u barakeeyo ku hadlaya afka shirkadda home petroleum wixii bahashaa lagu karin lahaa ka shirkad ahaan diyaar baanu dilanahay ardayda qarin jebinaysa waan hambalyanaya hambal iyo hambal waan leeyahay ardayda ka qalin jebisay macadka bureeqa ayaa dufcaddii tobanaad ee ka qalin jebiso tan iyo markii la aasaasay